xamud cabdi suldaan oo sidaasay ka wasiirkii hore ee arrimaha islaamka yeelatay hantida afta ahaa ayaa shalay toole markuu kasoo baxay dhakhtarkii dhakhtar faransiis oo military oo halkan caasimada jabuuti ka jiro oo ku jiray tan iyo isniintii koob iyo labaatankii bishan aan ku jirna markuu shalay kasoo baxay meelaha duhurkii markiiba gacanta ay ku dhigeen ciidamada booliiska ee jabuuti isla ciidamadii rasaasta uu dhakhtarka u galay ku dhiftay kadibna waxaa la horgeeyey xaakin baaritaanka ku shaqale xaakinkaasna wuxuu u taxaabay xafiiska dhexe ee gabood wax dembiya oo anagu ku ognahay wasiirkana ma jiro waxaan anagu la xidhiidinaynaa uun xadhiggaa la xidhay wasiirka abtirsiinta uu ku abtirsado beesha bishan koob iyo labaatankeegii marka ma laydin sheegay haddii aad isku dayo ama xiriiro aad samayseen sababta loo xiray wasiirka oo hadda ka soo baxay xisbitaal ziyaaradii la weeraray ee lagu xasuuqay ummadii halkaas ziyaarada joogtay ayaa ka dambaysay wax u eg ayaa nagu maqala in waxay ziyaaradu dembi tahay waxu shaqo u run ahaantii kulahaana anaguma ogin ziyaarada beel baa dhigatay beesha dee waa uu ka dhashay oo isagu hooyadii aabihii iskuma u dhisin wax dembiyuhu kulahaa naguma ogin sida aananu ogeyn wax dembiyuhu kulahaa arrintaa iyadana ninka hortii la xidhay gabood uga sii horreeyey ee ahaa xogeyihii guud ee dalabdayada mudane cabdiraxmaan maxamed geele kolkaa waa waa beelcaydsi umaan umalaynaynaa anagu wa tahay xadhigani iyo xadhigga kaleba marka ma inoo sheegi karaysa xaaladiisa caafimaad mar haddii cisbitaalku ka soo baxay taa micnaheed ma waxa weeye inuu gebi ahaanba uu caafimaadey mise weli waxa uu waxaa jira xaalado caafimaad uu qabay maadaama uu ku dhaawacmay shaqaqadii ka dhacday jabuuti ma uu ma uu maxay ahaydeen run ahaantii ma uu bogsan rasaastii waa laga saaray laakiin daawuu u baahan yahay maalin walba waa in la keeno hosbitaalka weeyaan dhakhtarka in la keeno subax walba oo la daaweeyo weeyaan bishii hore waa run dhaawacyadii soo gaadhay kob iyo labaatankeegii gaboodna sida aan ku naqaano xafiiska gaboodna sida aan ku aan ku naqaano leanna milayo badan ayaa halkaa la geeyo on ku xidhnaan jiray wax daawo oo dadku ay helaan amba wax daawo oo dadka la geeyo way ku yar tahay kolkaa welwel weyn ba halkaa naga haya in daawada u baahan yahay ee joogtada ah ee maalin walba in loo sameeyaa inuu halkaa ku waayo wasiirku ay boogahaasi xumaadaan ayaan maxay ahayd inay aada uga welwelsanahay waxaa waxaa jira oo la sameeyaa marka maxay ahayd inay sideeda wax loo wado qofku markuu xaaladiisa caafimaad ay sidaas oo kale tahay amba isagoo xidhan ba uu caafimaadkiisa xumaado dhakhtarka ayaa la dhigaa dhakhtarka ayaana lagu ilaaliyaa oo ilaalada xafiiska qaar kamid a ayaa dhakhtarka la geeyaa oo dhakhtarka ku ilaalisa waxay ahayd de haddii si caafimaad qabta wax loo ma maareynayo in dhakhtarka dhakhtarka loo dhakhtarka la geeyo haddii dhakhtarkan laga qaada dhakhtarkan laga qaadayba dhakhtarka weyne caasimada la geeyo si loogu dayo halkaana ay ku ilaaliyaan maxay ahayd inay ilaalada qaar kamidii lama samayn sidii xafiiska loo taxaabay xafiiska xaaladiisu way adag tahay qolalka dadka lagu xidhay way adag yihiin dadku way ku badan yihiin kaniico badan bay leedahay waa qolal baaliya biyuhu way ku yar yihiin caafimaadku marka meel ma aha caafimaadka qofku uu ku xoogsanayo ma aha waa meel uu ku wiiqmayo wey marka laakiin haddii uu weli xanuunsanayo xaamud sidee baa xabsiga loo dhigay ciidamada booliisku ayaamahan dambe oo dhan ba dhakhtarka ayay hor joogeen oo cidhiiri baa la geliyay dhakhtarka faransiiska ee meesha ku yaala waa loo diiday waxdadahoo booqda xaaskiisoo qura ayaa u tegi jirtay cid ciddii kale utegaysa waa loo diiday isaga iyo nin xildhi inan ka dhalin yaro xildhibaan ahoo saciid xuseen roobla layidhaha labaduba meesha ayay ku jireen iyo guddoomiyihii dalladayada axmed yuusuf xumed bawdadoo xagga sare ah ka ka jabay ayaa maxay ahayd inay isagana dhakhtarkaa ku jira oo ilaa haatan ku jira isagu gudoomiyaha u s n ma waxaa jiro dacwad loo haysto isaguna oo aad ka baqanaysaan haddii marka uu kasoo baxo isaguna sidan oo kale loo qabto mise dadka la raadinayay kuma jiro war wixii aan ilaa haatan hayno wax dacwadahoo ku oogan guddoomiyaha ma hayno ma hayno laakiin de taliskani waxaan ku naqaanaa inay waxay doonaanba falaan